Mas'uuliyiinta Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Biyo Somalilan yaa xarag ku jari ceel-biyoodka wasaaradda iyo hirgelinta deegaanka magaalo Muumin oo hoostaasa degmada Faraweyne. Xarag-jarka ayaa waliba gobol ku haya agaasimaha Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Biyo Somalilan, maamulka degmada Faraweyne iyo xubno dadka deegaanka. Injineerada iyo maamulka deegaanka ayaa ku hadlay ceel-biyoodkan iyo sida dadka deegaanka iyo kabahayga marka hore edhaamkan waxaanu bilownay shan iyo tobankii bishii lixaad ee sanadkan waxaanu socday muddo afartan cishaa waxaanu baahi tirayaa oo waxa weeye oo biyaha uu qaadayaa weeye afar kun iyo siddeed boqol oo mitir kiyubik ama afar iyo labaatan kun oo baarelisa
oo lex jeclo dalka iyo dadka iyo ciiddaba ka hayso oo si fiican oo qurux badan noola shaqeeyey ayaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa boqolkiiba boqol iyagana inay yihiin dad wanaagsan inay yihiin dad wax lagu taro in dad wixii loo sameeyo ee dawlad u keento ama hay-ad u keento dhaqaalaysanaya oo isku duuban oo lexjeclo ka qaba ay yihiin ayaan halkan iyagana idinka sheegayaa oo ay dad aad fiican waxaa keliya tollayna farayaa uun ama fariinta halkan ka tiri ay tahay kolley waa la sheegay adeegyada inaga dhiman waanaan u dadaalanaa in adeegyadaasi inu soo wada gaadha haddii tahay waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale in u baahannahay waxaan u baahannahay un inaynu ilaashanno dhaamkaa lacagta la geliyey innaga waxa linaga doonaya ka deegaan ahaan iyo ka degmo ahaanba inaynu ilaashanno oo aynu ka ilaalinno dayacaadda waxaanu halkaa uga soconaynay lix kilomitir iyo wax ka badan biyaha ayaanu uga soconaynay wax weyn buu ka tari doonaa
agaasimaha guud ee wasaaradda biyo somalilan yaa anmahadnagi hay-aduu yahay ku qayb qaaday in deegaanka magaalo muumin iyo kuirgilyanga ceelbiyood oo dadka deegaanka dhibaatayonka jaranga helowga biyo nadiife
dhaamkani wuxuu wax badan ka tari doonaa runtii baahidii biyooda ee halkan ka jirtay waxaanen waxaanu ognahay iminka halkan wuxuu kaga hadlayay guddoomiyuhu in baahi caafimaad jirto baahi biyoodna ay jirtay laakiin baahidii biyooda waynu ka jawaabnay waxa dhimana waynu dhammaystiraynaa tu waxbarasha iyaduna jirta taa waxbarasho ee jirta runtii baahida waanu waxyaaba iminkaanu ka sheekaysanay bay ka mid ahayd iyadana filowgeedii baanu ku jirnaa farriimo badan baa runtii halkan aanu ka qaadaynaa kolba wax laga soo jawaababa mar kastoonu idiin imaadna farriin baana sii fartaan farriintaana waxaan rajaynaynaa insha allah farriimahaad maanta na farteen ee baahiya caafimaad iyo waxbarasho leh inaanu ka soo jawaabnaan rajaynaa insha allah waxa weeyaan idinka dadka deegaanka waxaan idin odhanayaa uun ceelbiyoodkan yaa waliba walantaro doone shacabka ku nool deegaankaasiya oo muddo iyo insafaro jaranga meel dheer iyo kuweyd si jiran biyo